إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullah dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamada kenya ee ku sugan gobolka mandheera weeraro khasaaro geystay ayaa ka dhacay gobolka hiiraan iyo galguduud ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa qarka u saaran inay isaga cararaan furimaha dagaalka ee deegaan hoostaga magaalada kismaayo shil gaari oo ay ku dhinteen dad u badan soomaali ayaa ka dhacay ismaamulka waddanka kenya ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa jirdilay nin qaba cudurka dhimirka oo ku sugan magaalada beedhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday shisheeyaha jooga gobolka shabeellaha hoose qodobka warka dibaddana ra-iisul wasaaraha yahuudda netanyahu ayaa lagu warramayaa inuu isku soo koobay wadatashiga dhinaca israa'iil ee wadaxaajoodka lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin ka dhacda ghaza آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamada kenya ee ku sugan gobolka mandheera cabdiraxmaan badre ayaa ka waramaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar culus oo ka dhacay gobolka mandheera ee ka tirsan dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya weerarka ayaa si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo waraa hareer jiro hoostaga degmada baananse ee gobolka mandheera waxaana lagu beegsaday askar kenyaatiya oo socdaal ku jiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay sagaal askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacday labaatan kale dowladda kenya ayaa dhankeeda nolol iyo geri kula ugu yaraan shan askari warbixin uu maanta daabacay wargeyska the standard ayaa lagu sheegay in ugu yaraan afar sargaal oo ka tirsan ciidamada booliiska kenya lagu dilay weerarka iyo dhaawaca lix kale halka la laayahay goobay jaani cidhib dhigaan shan sargaal oo kale waxaana la muujinayaa suuragalnimadii in maxaabiisahaan gacanta loogu dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dagaalamaya dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya iyo sidoo kale dhulxeebeedka ay leeyihiin muslimiinta waxaana horey uga fuliyeen silsilado weeraro ah oo dhiig badan kaga daatay dowladda kenya weeraro khasaaro geystay ayaa ka dhacay gobolka hiiraan iyo galguduud saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galguduud iyo hiiraan ee dhaca bartamaha soomaaliya toddoba askari ayaa dhimatay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kadib dagaal maanta iyaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhex maray duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaalka ku furteen laba qorow ak ah iyo silis qoriga dabajeexa ay soomaalida u taqaano sidoo kale weerarka miin ah ayaa deegaan lagu magacaabo waniile oo u dhexeeya degmada ceeldheer iyo deegaanka masagwaa ee gobolka galguduud lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana sheegatay in weerarkaasi ay ku dishay hal askari ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa qarka u saaran inay isaga cararaan furimaha dagaalka ee deegaanada hoostaga magaalada kismaayo cabdisamed ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya deegaanada hoostaga kismaayo sida aaga baarsanguuni buulo xaaji iyo buulo gaduud ayaa sheegaya in cabsi xooggan ay la soo daristay ciidanka jubbaland wixii ka dambeeyey weerarkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ee dhowaan ka dhacay buulo xaaji ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegayaa in saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ay la hadleen axmed madoobe una sheegeen inaysan isku qalmin awoodooda iyo tan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab una baahan yihiin inay deegaanada qaar dib uga gurtaan sidoo kale waxay axmed madoobe ka dalbadeen inuu siiyo mushaar ay muddo dhowr bilooda leeyihiin balse cabashadooda loogama jawaabin waxaana suuragal ah inay isaga baxaan goobaha ay joogaan sida ay sheegayaan ilo ku dhow ciidamada askartan ayaa keeblayuurar ah afar iyo labaatanka saac mar walibana waxa ay iska jirayaan dagaal uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siyaasi ku sugan garbaharey oo magaciisa u qariyay sababo ammaan ayaa sheegay in axmed madoobe uu ilaayi hadda go-aan buuxa ka gaarin cabashooyinka ciidanka wuxuuna tilmaamay inay u badan tahay inuu la soo tashanayo saddex nin oo wax u faaliya oo ay ugu deeqday dowladda kenya shil gaari oo ay ku dhinteen dad u badan soomaali ayaa ka dhacay ismaamul ka tirsan waddanka kenya mubaarak cumar ayaa faahfaahinta warkaasi soo jeedinaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa shil gaari oo ahaa mid xoogan islamarkaana ka dhacay deegaanka bangala ee ismaamulka tanariifa oo ka tirsan dalka kenya sida ay wararku sheegayaan gaariga shilka galay ayaa ahaa mid bas ah waxaana saarnaa dad tiro ahaan lagu sheegay ilaa konton ruux oo isugu jira soomaali iyo dad kale wuxuuna yimid kadib markii uu bas isku dayey inuu dhaafo gaari kale oo bas ahaa oo ay waddada ku wada safraayeen laba iyo toban qof oo soomaali u badan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen shilkan halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen wuxuuna dhacay subaxnimadii shalay oo jimco ahayd gaarigan oo ka baxay magaalada nairobi ayaa ku sii jeeday mandheera oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato waxaana soo gaaray burbur xoogan iyadoo weliba la sheegay inuu gubtay shilalka ka dhaca kenya ayaa la sheegayaa inay sabab u yihiin burburka waddooyinka roobab iyo laamiyada oo ah kuwa xiriiri ah waddanka kenya ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu shilalka badan ee qaaradda afrika ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa jirdilay nin qabo cudurka dhimirka oo ku sugan magaalada baydhabo cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa jirdil xoogan u geystay nin qaba cudurada dhimirka ku dhaca oo ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka baay aabbaha dhalay ninkan ay jirdileen ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen isagoo sheegay in wiilkiisa oo xanuunsan uu ka ambaday xaafadda kadibna ay qabteen ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwaasoo saacado xiriir ah jirdilayay markii dambena isagoo qaaban soo daayey
aboosharowa ambahiyaldheeri aboosharowti macna baakorolnagnaase waxa ay argaytaan sialkay inugi askara qabati wal jubqawi wal haq ay sagaalsa maalan silin qabdi ilaa waa ku kubarey salaadil ku aadima walaahay markii lahahay waa macna suudanio laqowado ana dibbaarista la jeeyo lahabaarna hata ku shakina lanka anta ka aragnina hata garahaada lahay inugi meelaa aragda yacni yaa jirdi meeliyadaay daatan inkasii daratan sidii aaska dhaliya dharaantis waa inkooy aaska dhaliya wallaahi bilaahi tallaahi aaska dhaliya dharkala kusiin dharaantis dharka baasimin goyama isiinde may intaraayan xasidim waay wuxuu sheegay inay ku eedeeyeen wiilkiisa xanuunsan inuu yahay xubin ka tirsan xarakada al-shabaab taasoo uu ku tilmaamay waxba kama jiraan isagoo isweydiiyey sida qof waalan oo la wada og yahay loogu tilmaamayo inuu yahay al-shabaab
maalin kasta jidka mare markoo mee marlamaad mee marsidaad mee markas qabadayan mayba sun waalinya maafiyawba ilaahay baa loo ilaashay baa looga sugu gulmee maylilay al-shabaab al-shabaab miirtee qabe lanka miirtee maaqooba isma argayta lanka miirtee qabne al-shabaab gudbiyey wal jugdhawaay askarta intalaa kafasaawo mafayl marka reed wayba weynku dugay oo aan cabashada diirsiyey madaxda dowladda aabbaha cabanaya ayaa qudhiisa ah nin curyaan oo aanu lixaadkiisu u dhammaystirnayn ma ahan markii ugu horreysay oo ay ciidamadan tacaddi u geystaan qof dhimirka la ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday shisheeyaha jooga gobolka shabeellaha hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ballaaran ku qaaday xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka laanta buuro waxaa halkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan lamana soo warin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee lagu weeraray laanta buuro dhanka kale ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale xalay weeraro saf ballaaran ah waxay ku ekeeyeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta muqdisho iyo marka rasaasta laisku adeegsanayay deegaanada ku dhowdhow jasiira ayaa xalay laga maqlayey mana cadda khasaaraha gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray oo ka tirsan dowladda federaalka ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha yahuudda netanyahu ayaa lagu waramayaa inuu isku koobay wadatashiga dhinaca israa'il ee wadaxaajoodka lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin ka dhacda khaza iyadoo ay soo baxayaan inuu xoojinayo shuruudaha heshiiska oo ay ku jiraan inay ka hortegi doonaan dhaqdhaqaaqa ka dhaca waqooyiga khaza iyo inaysan ka bixi doonin ciidamada yuhuudda marinka isku xira khaza iyo masar tanna waxaa la sheegay inay muujinayso sida ay u burburi karaan wadahadallada laakiin dad badan oo yuhuud ah ayaa farqaha haysta netanyahu kuwaasoo doonaya in wadahadalladu galaan netanyahu wuxuu la kulmayaa cadaadiskii ugu xooganaa markii uu kala diray golihii dagaalka waxaana jira walaac laga qabo in talada yuhuudda ay afgembiyaan milatariga warkii warbaahinta alfurqaanna waa naga intaa